عليكم رقيبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ayna waajib tahay inaan u mahad celino muxaadarada iyo kelimada maanta darsigeenu uu ku saabsan yahay cinwaankeedu waxa weeye waajibaatu almar'ati almuslima waajibaadka saaran haweenta muslimadda ah haddii ay joogto waddanka muslimka iyo haddii ay joogto waddanka wadamada reer galbeedka iyo gaalada xilka saaran ama waajibka saaran ayay muxaadaradu ku saabsan tahay allaha subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu idinkana idinku anfaco annagana niyadanada iyo qasadkanaga uu hagaajiyo abaalgudna allah subxaana wa tacaala uu naga siiyo ayaan allah weydiisanaynaa mar allah subxaana wa tacaala ruuxa mar hadduu qaan gaadho oo uu gaadho xilligii xilku saa xilku fuulahayay waajib ayaa saaran allah subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay bini aadamka inta aynan qaan gaadhin oo da-doodu yar tahay ama caqli ahaan ayna u bislaanin ama awood ahaan jirkoodu uusan si fiican u adkaanin allah subxaana wa tacaala muusan xil saarin waajibna muusan saarin sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex qalinka waa laga kor qaaday buu nabigu yihi sal alay wasalam saddexdaa waxaa ka mida ilmaha yar ilaa uu ka qaangaadho ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado iyo ruuxa mactuuha ah ee caqli la-aanta ilaa caqligiisii uu ka helo marka allah subxaana wa tacaala waa ku mahadsan yahay walaalayaal markaynu da-yarayn oo caqligeennu u dhimanaa oo awooddeenna jidhkeenna awooddiisu aynan si fiican u dhismin rabbi subxaana wa tacaala markiiba xil laynama saarino waajib inaguma soo dadejinin laakiin markii aynu awood u yeelanay oo qaangaadh aynu qaangaadhnay oo aynu caqli ahaanna u bislaanay jidhkeennuna xoogaystay kadib ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waajib iyo xilina saaray saas ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala wixii intaa ka dambeeya ruux kasta mas-uuliyad iyo xil baa saaran bulshada muslimka ah ama mujtamaca muslimka ah khaasatan ruux walba mas-uuliyad baa saaran haweenayda mas-uuliyad iyo xil baa saaran ninka mas-uuliyad iyo xil baa saaran yacni waxa weeyaan ninka yacni madaxda mas-uuliyad baa saaran raciyadda mas-uuliyad baa saaran yacni waxa weye cid aan mas-uuliyadi saarnayni ma ay jirto waana tan nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa uu ku tilmaamayo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabigu uri sal ly wasalam kulligiin waxaad raac waxbaad raacdaan oo waxbaa laydiin diray waxbaa laydin raaciyey ood la jirtaan wixii aada raacayseenna waa laydin weydiin doonaa buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaa kadib uu nabigu faahfaahiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninka madaxdaa baa laga bilaabay muslimiinta madaxweynaha u ah waxbaa loo diray oo uu la raaciyey waana la weydiin wixii la raaciyey ninka guriga iskale ee guriga mas-uulka ka ah waxbuu raacsan yahay oo la raaciyey oo xil baa saaran oo gurigiisa iyo reerkiisa xil ka saaran yahay waana la weydiin haweeneyda xil baa saaran buu nabigu uri sal alay wasalam oo ninkeeda gurigiisa iyo carruurta ayaa xil ka saaran yahay waana la weydiin ilaa nebigu sal alay wasalam uu yidhi ruuxa dhallinyarada ah guriga aabihii iyo xoolihiisa ayaa xil ka saaran yahay marka kulligiin xil baa idin saaran buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana laydin weydiin doonaa oo maalinta qiyaamada waa laydinkala xisaabtami doonaa mas-uuliyaddii in aada gudateen iyo in aada ku gabadfasheen waa laydin weydiin doonaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana inay haweenta muslimadda ah ay ogaato in aysan ahayn ruux yacni aan xil saarnayn inaysan isu qaadanin oo ay ogaato inuu xil saaran yahay oo waajibaad saaran yahay oo mas-uuliyaad ay saaran yihiin sidii ay mas-uuliyaadkaa iyo xilkaa ku gudan lahaydna inay ku dadaasho waa laga maarmaan walaalayaal marka waajibaadka ina saaran haddaad tihiin dumarkii muslimaadka ahaa way badan yihiin waajibaadkaas waxaa ka mid ah oo runtii waxa weeyaan qaybka ah ma wada koobi karna laakiin wixii ilaahay naga waafajiyo subxaana watacaala baa insha allah inaan ka xusno kow waajibka koobaad ee gabadha muslimadda asaarani wuxuu yahay tacalumu diin illaahi tabaaraka wa tacaala inay ilaahay diintiisa barato oo ay ogaato wixii ilaahay u abuuray oo ay fahamto ujeeddadii adduunyadan loo keenay oo ay ku dadaasho ay barato jidka ay jannada ilaahay u marayso cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala wixii geynayana ay barato ay barato noloshan adduunyada ee la joogo maxaa ilaahay kaaga ogol yahay muxuusanse ku ogolayn inay barato ayaa loo baahan yahay macnaheedu waxa weeyaan waajibka ugu horeeya ee gabadha muslimadda ku waajibaya macrifatu rabbiha way inay rabbigeed barato subxaana wa tacaala kitaabkii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala inay barato dhaxalkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu ka tegay oo axaadiistiisa inay barato dariiqay ilaahay u mari lahayd subxaana wa tacaala inay barato waajibka koobaad midkaa weeye waana midka rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi xadiidka saxiixa uu ku tilmaamay talabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga shareecada raadintiisu waxay waajib ku tahay ruux kasta oo muslim ah haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba waxaa laasim kugu ah ilaahay subxaana wa tacaala inaad barato oo aada diintiisa barato ruuxa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal caqli buu ina siiyey oo maqal buu ina siiyey oo arag buu ina siiyey oo awood buu ina siiyey oo wakti buu ina siiyey oo caafimaad buu ina siiyey allaha subxaana wa tacaala intaa isugu keen daray in aynu jaahil ka ahaano oo aynaan garaninba oo aynaan baranin runtii waxa weeyaan waa gaboodfal ama khalad intiisa la eg weeye waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal haddii allah subxaana wa tacaala iyo maalinta aakharo aada rajo ka qabtaan oo raja ay idinkaga jirto nolosha dambe iyo mustaqbalka dambe waxaa lagaba maarmaan ah in aad ilaahay diintiisa wax ka barataan subxaana wa tacaala sababtuna waxa weeye waxaa u baahan inaad ogaataan laa ilaaha ila allah oo islaamka u ah kelimada asaaska ahee diinta islaamku ku dhisan tahay ah cilmi la-aan ma asaxayso laa ilaaha ila allah macnaheeda inaad garanaysaa loo baahan yahay tiirarka ay ku taagan tahay inaad garanaysaa loo baahan yahay waxa ay kuu ogoshahay inaad garataa loo baahan yahay waxay kuu diidan tahay inaad baratay u baahan tahay shuruud bay leedahay inaad baratay u baahan tahay waxyaalo laa ilaaha ila allahu guriyaa jira oo islaamnimada aad kaga baxayso inaad baratay u baahan tahay salaadii markii loo yimaado sidoo kaleeto shay kastoo ilaahay kuu dhaweynayo subxaanahu watacaala oo janno ku doonayso cilmi la-aan iyo aqoon la-aan waxba lagu fali maayo ilaahayna kaa yeeli maayo subxaanahu watacaala walaalayaal marka waxaa laga maarmaan ah haddii uun rajo haba yaraatee aakhare aan ka qabno inaynu qodobkaa isaga ah ku dadaalno oo ah barashada diinta ilaahay subxaanahu watacaala waxaa nasiib xumo ah runtii muslimiinta rag iyo dumarba maanta inay ka jeedsadeen ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala iyo dhaxalkii nebi maxamed inooga tegay sala allahu calayhi wasalam waxaad ogaataa walaalayaal tawxiidku ma asaxayo cilmi la-aan salaaduna ma asaxayso cilmi la-aan allah subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yihi faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmiga ayaa laga hormariyey laa ilaaha ila allah salaadana sidoo kaleeto nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii agtiisa ku tukaday ee u yimid ee nebiga salaamay wuxuu nebigu ku yidhi sal alay wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusal kac noqo oo salaada tuko waxba ma aada tukanin buu nebigu ku yidhi sal alay wasalam saddex goor baa lagu celiyey sababtuna waxay ahayd salaad khaldan buu tukanahayay hadday salaadu kaa khaldan tahayna ilaahay kaa aqbali maayo subxaanau watacaala waa inay salaadaadu waafaqsanaato sidii nebi maxamed u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee inoogu jideeyey haddii ay waafaqsanaan weydo jeebkaaga aada kala timaado ama dadka uun iskaga dayato dameeri dhaan raacday iska noqoto ama dadkaas ay samaynahayaanun iskaga dayato markaasi waxa weeyaan aqoon darro aad ku salaysay iyo jahli salaadaada ilaahay kaa yeeli maayo subxaana watacaala waxaana arrintaas kutusaya xadiidka saxiixa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun buu nabigu sal alay wasalam ruuxii camal sameeya camalkaasoo amarkanagu uusan ku sugnayn oo sidii aan amarnay aan u dhicin camal ruuxii sameeya aan sidii shareecada ugu tala gashay nebiguna jideeyey aan u dhicin camalkaasi waa lagu soo celinayaa waa lagu diidayaa laga yeeli maayo waxaa nasiib xumo ah inaad intaad tukanaysay afartan sano ama soddon sano ama ka yar ama ka badan haddana adigoon hal salaada laga aqbalin aada ilaahay subxaana watacaala u tagto oo maxkamadda ilaahay lagu saaro subxaanahu watacaala runtii waa tacab khasaariya nasiib xumo weye wayna dhacaysaayo nabigeennay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruux waxaa jira maalinta qiyaamada imaanaya oo lixdan sano lixdan yacni waxa weeye sano tukanayay hal salaadana ilaahay uusan ka aqbalin subxaanahu watacaala runtii waxa weeyaan waxay ku dhacday nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marna rukuucdaa ka khaldanay marna sujuuddaa ka khaldanay in badan oo idinka idinka mida waxaa laga yaabaa inaydaan sixi karaynin faatixada akrinteeda inaydaan sixi karaynin qaabkii loo dahaaro qaadan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo weysaysan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo qabaysan lahaa inay idinka khaldan tahay sidii caadada laysaga dhaahirin lahaa yacni waxa weeye asaaskii salaaduba ku taagneyd inay idinka khaldantaa laga yaabaa ama rukuucdii ama sujuuddii inay wax badan khaldan yihiin haddana aan diyaar loo ahayn in la saxdo oo macnaha waxa weeye la cilmiyeeyo oo cilmi lagu saleeyo la barto inaan diyaar loo ahayn ayaad moodaa oo dad badan ka muuqata runtii waa arrin nasiib xumo a wey gabdhaha muslimaadka marka waxaan kula talin lahaa allah subxaanahu watacaala aynu ka cabsanno aynu ka xishoonno allaha subxaanahu watacaala wax walba ina siiyey intaasoo nicmood haysataana isugu kiin daray inagama mudna walaalayaal inaan jahli ku noolaanno oo rabbi subxaanahu watacaala aynu iska dhaga tirno on iska indha tirno wixii xaggiisa ka soo degay oo waxyi ahaa qur-aan iyo sunnada nabiga sal alay wasalam ah inaanu iska dhaga tirno wuxuu inaga mudan yahay ma aha haweenkii dumarkii ay mudan tahay inaad ku dayataan oo ayaga dhaqankoodii aada raacdaan ayaa waxay ahaayeen haweenkii saxaabada ee waktigii nebiga noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi maxamedna ardadiisii ka mid ahaa dumarkaasi waxay ahaayeen yacni kuwo ragga kula tartama diinta barashadeeda yacni saxiixulbukhaariga waxaa ku yaalla in ay dumarku nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam yacni irjo ka socota dumarka ayaa nebiga u timid waxay ku yidhaahdeen nebi allow raggii baa nooga kaabatay oo waktigaaga intiisii badnaa rag baa qaatay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa annaga wax wakti khaasa inaad noo samayso waktigaasoo diinta ilaahay aadana barto aanu su-aalaha goonida noo ak weydiisanno aanu si gooniya kuula kulanno ayaanu kaa rabnaay oon kaa codsanaynaa inaad noo samayso maalin toddobaadka ka mida ayuu nebigu u sameeyey salla alay wasalam dumarka maalinkaasayna nebiga wax ka baran jireen ayagoo raggana la wadaagahaya masaajidka duruusta ka socota oo masaajidkana way imaan jireen oo ragga way la qaadan jireen cilmiga iyo duruusta haddana si gooniyay u codsadeen in iyaga maalin gooniya loo sameeyo nebiguna waa u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka dumar noocaasoo waxay ahaayeen khayr badan oo meesha idinku hadda aad tartanka ugu jirtaan guri la qurxiyo iyo ilmo la dhalo iyo waxoogaa xoolo oo meel la dhigto iyo yacni shaqo adduunyo meesha aad idinku tartanka ugu jirtaan ayagu tartan waxay ugu jireen dhanka aakharo iyo allah barashadiisa subxaanahu watacaala iyo inay ragga uga hormaraan ama ay yacni kula sinaadaan ilaahay diintiisa subxaanahu watacaala inay wax ka ogaadaan oo nebiga wax ka bartaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa nasiib wanaag ammaanta qur-aankiina waa noo yaallaa axaadiistii nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyadoon waxba iska dhimanayn oo sideedii abay noo taalla laakiin waxaa nasiib xumo ah dumarkii inay in badanoo ayaga ka mid a ay jeedsadeen oo runtii aynan muhiimad wey ban lalahayn diinta islaamka barashadeeda iyo inay allah subxaana watacaala diintiisa ay bartaan walaalayaal adduunyadiina inaad barataan baad doonaysaan iskuullaad gelaysaan jaamacadaad gelaysaan adduunkii baad baranaysaan laakiin aakhiradiinii inaad saa u gacan bidixaysaan waa nasiib xumo weye waxaa rasuulkeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi allah subxaanahu watacaala wuxuu necab yahay addoonka adduunyadiisana yaqaana aakhiradiisana jaahilka ah allah subxaanahu watacaala addoonka waa necab yahay ina allaha yubqidu kulla caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira adduunkuu yaqaanaa siduu u shaqaysan lahaa waa yaqaanaa sidaad jikada u gelina raashin u karin lahaydeen waa taqaanaa sidii afafka gaalada iyo dhaqamadooda aad u baran lahaydeen waa taqaanaa qaabkaaad u labisataan waa taqaanaa qaabkaaad isu qurxisaan waa taqaanaa sidii ilmo loo dhalo ama loo koriyo waad garanaysaan yacni sidii xoola loo samco qaad in badanoo idinka mid ah garanaysa laakiin sidee ilaahay loo caabudaa intiina badan inaysaan garan garanin bay u badan tahay in badan inaysan garanaynin aad bay marka walaalayaal nasiib xumo u tahay taasina waa dhaqanka gaalada ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu watacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum cani alaakhirati hum qaatiluun muuqaalka adduunkay yaqaanaan gaaladu aakharana waa moog yihiin buu alla yidhi subxaanahu watacaala adiga oo mu'minoo ilaahay yaqaana inaad haddana oo yacni allah rumaysan in aad dhaqankii gaalada ilaahay ku sheegay oo kala yeelato oo adduunkaagana xariif ku tahay oo taqaano aakharana aadan waxba ka garanaynin iyo jid loo maro iyo wax ilaahay raalli geliya runtii waa arrin aada nasiib xumo u aweyey gabdhaha muslimaadka waajibka koobaad ee saaran marka waxa weeye inay diinta ilaahay bartaan subxaanahu watacaala meelaha wax laga baranayo inay yimaadaan maraakibta inay yimaadaan culimada inay u yimaadaan wakti inay ka qabsadaan inay ilaahay subxaana watacaala diintiisa barashadeeda ragga kula tartamaan midda laga doonayo middaa weeye waana midda keentay saxaabada dumarkoodii in laga helay dumar badan oo ragga intiisa badanba ka cilmi badan sida caaisha radiallahu canha oo runtii tusaale loo soo qaadan karo xaaskii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku jirtaa saxaabada yacni saxaabada guud ahaan rag iyo dumarba kuwa ugu cilmi badan ee cilmigii nebi maxamed laga dhaxlay soo guuriyey ayay caaisha kuwa ugu horeeya ayay ka mid tahay marka dumarkaasoo kale inaad ku dayataan baa loo baahan yahay oo aada barataan allah diintiisa subxaanahu watacaala walaalayaal qodobkaasi waa qodob laga maarmaan ah waana arrin biyo kaba dhibcaan ah waana arrin lafdhabar u ah adduunkiina iyo aakhiradiina lafdhabar bay u tahay kolba inta aad dayacdaan unbaa aakhiradiina iyo adduunyadiinuna dayacmaysaa kolba inta aada hagaajisaan ood ku dadaashaan yay aakhiradiina iyo adduunyadiinu noqonaysaa qodobkaasi marka waa qodobkaasi waajibka koobaad allah barta oo ilaahay waxyiguu soo dejiyey barta oo iftiinkaa ilaahay xaggiisa ka yimid yaan laydinka badsanin oo dhaxalkii nebi maxamed sal alay slam meesha lagu qaybsanayo ha ka maqnaanina oo qalbigu mar walba wuxuu u baahan yahay in la dhaqo oo la nadiifiyo weelasha guriga idin yaallaba markii wax lagu cunaba waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo oo aad dhaqdaan bay u baahan yihiin qalbigiinna iyo dhaqankiina wuxuu u baahan yahay kolba in la dhaqo oo la nadiifiyo oo bii-adan aada ku dhexdhexno shiin iyo gaadan gaaladan iyo wasakda idinka soo gaadhaysa in laga nadiifiyo u baahan yahay waa inaad marka ilaahay diintiisa barataan subxaana watacaala waajibka labaad ee gabadha muslimadaa saarani waxa weeye inay ilaahay subxaana watacaala diintiisa siirarka ay ku taagan tahay dhaqan ahaan inay ula timaado oo islaamnimadeedu aynan afka keliya noqonin in badan oo dumarka ka mid a iyo raggaba waxaa jirta in ay macnaha waxa weeyaan ay yacni islaam afka a mooyaane oo sheegasho a mooyaane dhaqankooda inaanan ku arkaynin wax islaamnimo ah waajibaadkii diinta ma ay gudanayaan waxaa laga yaabaa inaysan salaad tukanaynin waxaa laga yaabaa inay xoolo leedahoo sakada bixinaynin waxaa laga yaabaa bisha ramadaan inaysan soomaynin waxaa laga yaabaa inayna xaj iyo cumro toona aadaynin haddana afka ay ka sheeganayso islaam baan ahay oo muslim baan ahay ruuxa noocaas oo kaleeta ah islaamnimadu sheeganaya waxba kama jiro taana waa inaad ogaataan ood ku tala gashaan islaamku waa camal iyo dhaqan iyo mabda yacni waxa weeyaan xubnahaaga iyo noloshaada kontaroolo oo kuu taliyo weye laakiin wax afka uun laga sheegta ma aha allah subxaanahu watacaala diin yacni islaamnimada iyo iimaanka agtiisa janno lagaga helayo cadaabna lagaga badbaadayo waa mid qalbiga ku jira afkana lagaga dhawaaqay adimada iyo xubnaha iyo noloshaada oo dhanna kontaroolaya o u talinaya islaamnimada noocaas oo kalea inaad la timaadaan oo allah subxaana wa tacaala u hoggaansantaan oo allah subxaana wa tacaala aada isu dhiisaan oo allah subxaana wa tacaala addoommo u noqotaan oo khalqigu waa laba qaarna shayaadiinta ayay addoommo u yihiin qaarna allah bay addoommo u yihiine allah addoonnimadiisa haddaad ka baxdaan ama shaydaan baa idin addoonsan ama gaalaa idin addoonsan oo maskaxda idinka qabsan oo ayagaa shuruucday dejiyeen idinku socodsiin haddaad ilaahay addoonnimadiisa ka baxdaan kuwo kalaa idin addoonsan oo addoommo ah laakiin haddaad allah keligiin ku xidhantaan raaligelintiisa ku dadaashaan sharcigiisa qaadataan wuxuu idinku waajibiye la timaadaan wuxuu idinka reebayna daysaan ood ka tagtaan marka allah baad addoommo u tihiin khalqiga oo dhanna yacni xor baad ka tihiinoo wax i kaloo idin addoonsamaa ma jiro shareecada iyo diinta islaamkana waxaa ka mida maqaasida ay u timid inay addoommada xorayso oo addoonsigay is-addoonsanayaan ay ka xorayso oo inay gaalo ina addoonsato laynaga xoreeyo oo in shaydaan ina addoonsado laynaga xoreeyo oo inay adduunya ina addoonsato laynaga xoreeyo oo allah keligii inaan addoommo u noqonno laynoo xoreeyo yacni taa inaan xor u noqonno aynu maskaxdeenna iyo dhaqankeennuba halkaa u baxo taas ayaa diintu ku dadaalaysaa waana midda runtii dadnimadu ay ku jirto iyo shaksiyaddu ay ku jirto wey walaalayaal shayga ugu horeeya ee idinka baahan diinta islaamka inaad toosisaan ee waajibka idinku ah wuxuu yahay in aad salaada aada tukataan salaada aada tukanaysaanna ay salaad cilmiyaysan noqoto oo aad garanayso wixii ka khaldan iyo wixii u saxsan salaada inaad tukataani waa shay laazim ah ruuxii salaada ka tagaayo rag iyo dumar midkuu dooniba ha ahaadee islaamnimo lagu tirin maayo rasuulkeennayna ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruuxa iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya uun salaada u dhaxaysa salaada hadduu ruuxu ka tago gaalnimadiisa shaki kuma jiro bal waxaa nabigeenna ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi diinta waxa ugu horeeye laga tegi doono waa xukunka iyo dawladda laga tegi doonaa nidaamka ku saabsan dawladda iyo maxkamadaha ayaa ugu horreeya wax laga tago waxaana diinta ugu dambeeya shay laga tago waa salaada buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux salaada ka tegay diin dambe oo ku laabani ma ay jirto diinta inteedii ugu dambaysay buu ka dhaqaaqay wabittaali ilaahay agtiisa waxba kuma laha walaalayaal waxaad ogaanaysaa siduu nebigu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah markaad maalinta qiyaamada u tagtaan waxa ugu horreeya laydinkala xisaabtami doono waa salaada haddii salaadii aada hagaagsood imtixaankeeda ku baasto oo aada adduunka markaad joogtay soo hagaajisay acmaashii kaleetana saasaa saasay u hagaagaysaayoo iyaduna way raacaysaa haddiise imtixaankii salaada aada ku dhacdo oo salaadii si wax ka noqdaan macnaheedu acmaashii kaleeto oo dhanna waxba tari mayso iyadana waa kuu dhammaatay weye salaada marka waa qodobka muhimka weeyaane iska tiiriya oo salaada tukashadeeda ku dadaala oo salaad walba waktigeeda tukada ruuxii salaad la-aan dhintaay islaamnimo lagu tirin maayo yacni waxa weeyaan salaad lagu tukan maayo janaaso lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo loona ducayn maayo hadduu dhinto kiniisadaha iyo meelaha unbaa la geynoo lagu aasi mooyaane qubuurta muslimiinta in la geeyo ma aha yacni hadduu nool yahayna inuu gabadh muslimada yacni gabadha gabadha macnaha aan salaada tukanini nin muslimoo tukadaay naag uma noqon karto yacni ninka aan tukanin ee taariku salaadkaa sida gabadha tukataba aynan xaas ugu noqon karaynin yacni waxa weeye gaal in yacni hangool dheer layskaga qabto oo las la takooro oo layska fogeeyo u baahan wey maalinta qiyaamada rabbi subxaanahu watacaala markuu ka warramayo dadkii cadaabka galay oo naarta galay waxaa la odhanayaa la weydiinayaa maa salakakum fii saqar war naarta saqara maxaa idin geliyey dadka saqara ku jirow markaasaa waxay odhanayaan lam naku min almusalliin walam naku nutcimu lmiskiin yacni maanaan tukan jirin adduunyada markaan joognay dadka in la quudiyo iyo masaakiintana maanaan amri jirin mana aanaan quudin jirin maanaan masaakiinta quudin jirin wax alla wixii xumaanana dadka gelayaanu la geli jirnay oo waa iska dabaalan jirnay maalintan taata maanta la yimid oo adduunya aakharana waan beenin jirnay waxa ugu horreeyay sheegeen oo naarta saqara geeyey salaadayna tuka jirin allah inuu saqara idinka badbaadiyo salaada hagaajiya haddaad doonaysaan naarta saqara inaydaan gelin salaada saxa oo sidii nebi maxamed ay uga sugnayd u tukada oo u hagaajiya haddii kaleeto naarta saqara iyo adigu waad ishuran tihiinoo waxaad ku talagelaysaa inaadan ka badbaadayn naarta saqarana waxaad u dulqaadan kartaan ama xamili kartaan ma aha sidaas daraaddeed walaalayaal salaada ku dadaala oo salaadu sinaba yaysan idinka tegin oo salaadu sinaba ha u fududaysanina rasuulkeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi maalinta qiyaamada markii la yimaado nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baa waxaa lagu dhihi doonaa ummadaada soo saar oo la soo bax baa la odhanayaa ummadaada ummadihii oo dhan baa meesha suban bannaan baa laysugu yimid aadam intuu dhalay oo dhan wixii inaga horreeyey inta inaga dambaysaba meesha isugu yimaadeen markaasaa waxaa la odhanayaa nebiga salla alay wasalam ummadaada kala soo bax dadkaas oo kasoo dhex saar rasuulka waxaa la weydiiyey oo nebi allow khalqiga sidaa u badanee isu wada egee aadam dhalay ummadaada maxaad kaga garanaysaa wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadaydu sumad bay leedahay sumadda ummadaydu ay leedaheen ku garanayo waxa weeye iyo astaanta iyo calaamada aan ku garanayo meelihii ay ka weysaysan jireen baa iftiimaysa wejigii ay ku sujuudi jireenna wuu iftiimayaa calaamada aan dadka kaga garanayo waa kuwaasuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh su-aal isweydii marka haddaadan weligaana weysaysanin salaadna aadan tukan jirin adiga ummadaha kale ee naarta loo sii wado maxaa lagaaga garanaya lagaaga soo saaraya macnaheedu waxa weeyaan cadaab ilaahay unbaa waxaad la gelaysaa gaaladii waaweynaa haamaan iyo qaaruun iyo fircawn iyo kuwii khayrka darnaa abulahab iyo abujahal iyo iyo adigu isku meel unbaad tegaysaan marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah wax kale oo aad ka tagtaanba walaalayaal salaada ha ka tegina wax kaloo fududaysasaanba salaadu yayna idinla fududaanin runtii waxa weeyaan salaada ruux ka tegey sida cumar ibnu khataab radi allahu canhu ka sugan laa xada fi lislaami liman taraka asalaa ruux isla salaada ka tegey islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma laha wax dheefa oo uu ku leeyahay ma uu jiro salaada marka hagaajiya oo salaada sinaba yeesan ha u fududaysanina wakti salaad walbana waktigeeda tukada dhaqanka ay dumarka soomaaliyeed lahaan jireen baa wuxuu yahay in badani inaysan tukanin oo ayaga ka mid a midii tukatana in ay macnaha tidhaahdo salaada waxaan tukanayaa xilliga habeenkii baan shanta salaadoodba isu geyn doonaa maalintii oo dhan waa iska joogtaayo way iska shaqaysanaysaayo danaheedaasay haysataayo habeenkii bay leedahay shantii salaadoodba caawa un baan qallayn doonaa bay leedahay wax qallahaasoo soconaya ma jiro salaad walba wakti buu ilaahay u yeelay waktigeedii intuusan ka bixin waa inaad tukataan oo salaada hagaajisaan ood ilaalisaan walaale haddii cadaab ilaahay subxaana watacaala aada ka baqaysaan shannana ay raja idinka hayso allah subxaana watacaala barwaaqada agtiisa uu ku diyaariyeyna aada doonaysaan inaad ka qayb gashaan salaada iska hagaajiya salaada markaad hagaajisaan oo allah in ayna waafajiya subxaana watacaala aynu ku guulaysano salaadeenna inaynu saxanno oo sidii nebigu inoogu jideeyey ee u yidhi sidaa aada u aragteen adoo u tukanaya u tukada markaynu sidaa u saxno waxaa soo raaca qodobka labaad oo ah sakada inaad bixisaan xoolaha aada leedihiin inaad ka sakaysaan hadda yacni waxa weeye dumar dumar badan oo xoolole baa jira bal idinkaa waayahan dambe xoolihiiba dhankiinay u bateen sidaas daraaddeed haweenaydii xoolole waa inay ka sakayso midii dahab leh dahabka ay qabta ay labisan tahay waa inay ka sakayso haddii ay ka sakayn weydo waxaa dhacaysa maalinta qiyaamada in ilaahay kugu cadaabo subxaana watacaala yawma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada maa kanaztum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada markii la tago dahabkaagii iyo xoolihii aada zakada ka bixin weyday ayaa la dhalaalinayaayo naarta jahanamaa lagu dhalaalinaya laguyani yani lagu kululaynaya markay kululaadaan ayaa markaa lagugu gubayaayoo lagugu kaawielaynaya qaarka hore iyo qaar dambaha iyo dhinacyaha iyo kulli baa lagaaga kaawiyelaynaya yacni waxa weeyaan cadaab yani dab lagu marmarinayo lagugu gubayo yacni dhinacyahaagoo dhan baa lagu gubaya sidaas daraaddeed haddaadan doonaynin in dahabkaagiyo waxaad haysato xoolaha ay cadaab kugu noqdaan ka sakeeya wixii xoole ilaahay idin siiye subxaana watacala ooma wax adag baa walaalayaal waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi maalinta qiyaamada ruuxii xoolo lahaayo ka sakayn waayey xoolihiisii waxaa loo ekaysiinayaa sidii mas weyn oo kalea loo ekaysiinaya mas bay isu rogayaan xoolihii maskaasaa marka afka afka u gelinaya afkiisa ayuu ruuxii sakada bixin waayey buu afkiisa afka gashanaya markaasaa wuxuu leeyahay ana kanzuka ana maaluka xoolahaagii baan ahay kaydkaagii baan ahay buu leeyahy waxaad dhigatay eed kaydsatay sake ka bixin weyday xoolihii aada haysatay aniga weeyaan maskibaa odhanaya afkana wuu ka cunaya marka walaalayaal waxaynu xamili karna maaha cadaab ilaahay iyo fadeexo iyo ceeb aakharo uma dulqaadan karayna waxoogaaga yarka ah laga sakeeyo war boqolkiiba labiyo badh waxba ku yeeli maayo labadii boqolba shan waxba ku yeeli mayso kunkii shan iyo labaatan wax badan ku yeeli mayso waa wax aada u yar wax badan ba ilaahay nama weydiisanin subxaana watacaala marka xoolahaad haysataanna ka sakeeya ayaan laydinku cadaabin waxaa soo raaca oo qodobka saddexaadi uu yahay ama qodobka afraadi uu yahay bisha ramadaan inaad soontaan oo allah subxaana watacaala bishaasi sanadkii oo dhan kow iyo tobankaa bilood buu idin yidhi cuna oo cadda halkaa bil oo ama soddon beri ama sagaal iyo labaatan beri ah ayuu allah subxaanahu watacaala ina yidhi iska daaya cunitaanka iyo cabitaanka iyo shahwada gudashadeeda iska daaya haddana habeen iyo maalinba inama dhihina maalintii keliya sawey habeenkii cuna oo cadda oo shahwadiina guta sidaas daraaddeed bal inta bishaa iyada ana inaad ku dadaashaan oo khaasatan waxa weeye waxaa laga yaabaa cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada iyo inaad iska ilaalisaan laakiin waxaa aada u badan oo aada u badan oo lagu rogmaday oo dadku ku baabeen khaasatan dumarka in ruuxu markuu sooman yahay afkiisa uusan ilaalinin oo xamtii aydaan iska ilaalinin oo xadgudubka carabku samaynaya aydaan iska ilaalinin waxaana nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxaa badan ruux sooman oo soonkiisa gaajo iyo oon mooye aan abaangud kale ka helaynin waa gaajooday wuuna oomay bas wax ka badan intaa ka heli maayo rasuulkeenna waxaa kaloo ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi soonku maaha inaad cuntadiiyo cabitaanka un iska daysaan ee soon waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay kaa xarimay inaad joojiso afkaaguna waa inuu soomo adinkaaguna waa inuu soomo yacni xubinkaaga tarankuna waa inuu soomo inaad allaah u go'do weeya bishaa iyadaa ayadana bishaa soonkeeda ku dadaala soonkana cilmiyeeya saan salaadaba usoo sheegnay oo barta qaabka loo soomo iyo soonka maxaa jabiya iyo soonku muxuu ku fiicnaanayaa middaa iyadana aqoon idinkoo u leh markaa kadib soonka la imaado waxaa qodobka shanaadi uu yahay ciddii heli karta xoolo ay ku xajido maxram la heli kara xajkageeyo idinka idinka mida waa inay ilaahay beytkiisa soo siyaarato wey waa inay xajka iyo cumrada soo gudato wey maxaa yidhaha rabbi subxaanau watacaala ayaa inugu waajibiyo waa tiirka shanaad oo islaamnimadaadu ku taagan tahay wey haddii aadan la imaninna islaamnimadaadii qaar baa dunsan cumar ibn khataab radia allahu canhuna waxaa ka sugan inuu yidhi dadka awoodda leh ee xoolaha leh haddana aan xajiyeynin yacni ha laga qaado gibirka gaalada laga qaadoo kale maxaa yeelay muslimiin ma aha buy qur-aankana waxaa ka muuqdo rabbi subxaana watacaala inugu tusayaa ruuxu hadduu xajka tegi waayo oo xajkii arrintiisa iska fududaysto xaalkiisa inuu halisi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin war ilaahay xaj buu idinku leeyahay ruuxii kufriye oo xajka diidana ilaahay waa ka maarmaa waxba kuugu fadhi maayo allah subxaana watacaala aday dani kuugu jirtaa innagay dani inoogu jirtaa inaan beytka ilaahay soo siyaarano dhawaaqii ilaahay inoo dhawaaqay inaynu yeelno ilan allah subxaana watacaala beytkiisa markuu dhisay nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam waxaa la yidhi dadka u dhawaaq waadin binnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq u dhawaaq baa la yidhi dadka meeshaasuu nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam ka dhawaaqay markuu beyt ka dhisay in alla intii ilaahay khayr la rabay oo dhan baa dhawaaqaasi yeelaysa oo ajiibaysa allah marka haynaga dhiga subxaana watacaala hadalkaa iyo dhawaaqa kuwa ajiiba waa in aad xajka haddaad heli kartaan xoolo aada ku xajidaan cid maxramoo idingeysana aada haysataan waa inaad soo xajidaan oo xajka uusan idinla fududaanin nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yihi tacajaluu ila alxaj xajka u degdega buu nabigu sal alay slam hadibdhigina maxaa yeelay waxbaa imaan kara waxaad imaan karta inaad xanuunsato jaaniskiiba kaa lumo xoolahanaad waayi kartaayoo kaa baabi'i kara dhimasho iyo geeri baa imaan karta intaysan wax kuu diida uusan imaanin xajiya oo xajka taga buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bayt ilaahay marka soo siyaasa dumarow oo hala badiyo weliba ku noqnoqoshadiisa badiya haddaad jaaniskiisa heli kartaan maxaa yeele nabigeena wuxuu yihi sal alay wasalam xajka iyo cumrada oo lagu noqnoqdaaye waxay dembiga u tiraan sida masalan yani waxa weeyaan yani birta marka dabka la geliyo daxasha iyo qashinka saarani sida uu uga tirmo oo kale saas oo kale xajkiiy cumradu ay u tiraan xaj ay yani dunuubta u tiraan walaalayaal marka waxa weeye tiirarkaa waaweynee diintu ku taagan tahay waa inaad ku dadaashaan waa yani waxa weye waa salaadii waa yani waxaa dhihilaha tawxiidkii waa salaadii waa sakadii waa soonkii waa xajkii waajibaadka kale ina saaran waxaa ka mida walaalayaal dumarka saaran yani ragguna waa la qabaane waajib inaga saaran nabigeenna iyo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo xaq uu inagu leeyahay rasuulkeenna wuxuu inagu leeyahay inaynu jeclaano oo aynu cid kasta ka jeclaano oo wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma rumayninoo iimaan dhab a lagama helin iimaan dhammaystiran muusan la imaanin ruuxii aan iga jeclaanin xoolihiisa naftiisa iyo ehelkiisaba rasuul alla salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inuu qalbigaaga ku wen yahay oo aad jeceshahay oo wax walba aad ka jeceshay cumar buu nebigu hadalkaa ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu ku yidhi cumar nebi allow waan ku jeclahay wax walba waan kaa jeclahay naftayda mooye markaasuu nebigu wuxuu yihi sal la alay wasalam cumarow maya ilaa aada naftaada xataa iga jeclaad markaasaa cumar wuxuu yihi nebigow hadda ayaa naftayda xataa kaa jeclahay rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam alaana yaa cumar cumarow hadda ayuu iimaankaagu dhammaystiran yahay buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigeenna walaalayaal waxaad ogsoontihiin waa ilah subxaana watacaala baa doortoo khalqigiisa ka doortay inaguu inoo soo diray muddadii noloshiisa yacni waxa weeyaan ilaahay uu rasuulka ka dhigay wixii ka dambeeyey diintaa ilaahay buu u shaqaynayay iyo siday inoo soo gaari lahayd iyadoo saafi ah oo dhammaystiran allah subxaana watacaala nabigeenna waxa uu inoo saaray inaynu jeclaano jacaylka waxaa ka dhalanaya oo ka laazimaya inaynu raacno sunnadiisii iyo dariiqiisii inaynu raacno jacaylka ilaahay aynu jecel nahay rasuulkiisana aynu jecel nahay waxaa ka laazimaya inaynu jidkiisii marno oo sunnadiisu inala weynaato oo haddii lagu yidhaahdo shayga nebi maxamed buu ka soo jeedaayo nebi maxamed baa sameeyey ama ku teliyo amray waa in uu wax walba kaala weynaado naftaadu waxay doonaysa waa inuu kaala weyno cid kale waxay kugula talinayso waa inuu kaala weyno hadday naftaadu ku leedahay waxaad samee rasuulkuna daa uu ku yidhi waa inaad dayso hadday dawladdu ku tidhaahdo waxaad samee nebiguna daa uu ku yidhi waa inaad dayso haddii macallinkii iskuulku ku yidhaahdo waxaad samee rasuulkuna ku yidhi jooji waa inaad rasuulka yeesho haddii ninkaagu ku yidhaahdo saa yeel rasuulkuna diiday waa inaad tidhahdo rasuulkiibaa diiday waalidkaa hadduu ku yidhaahdo waa inaad tidhahdo rasuulkiibaa diiday rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inaad wax walba ka hormariso shacaylkiisa iyo raacitaankiisa raacitaanka nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa midka keliya se wanaagga aynu ku gaadhi doono sida rabbi subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheega wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebiga amarkiisa yeeshaan ood afeecdaan waad hanuunaysaan waxaa laga fahmayaa haddaad khilaaftaanna waad lumaysaan waana midda aayadda qur-aanka rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala yani falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka taxadareen oo ha iska jireen buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaay inay asiibto fitno ama cadaab xanuujiyo uu ku dhaco oo fitnada asiibaysa ay maxay tahay amarka nebiga haduu haddaad fududaysato oo sunnadiisa aada dhayarsato oo ayna siibo weyn kula yeelanin fitnada ku asiibaysaay in bidca lagugu ibtileeyo wey ama shirki in lagugu ibtileeyo wey ama khaatimo xumo inaad ku dhimato wey ama xayaatadaada iyo nolodaadu noloshaadu inaad ridowdood diintaba ka baxdo wey yacni waxa weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii uusan ruuxu jidhkii nebi maxamed la weyneyn oo qiimo la lahayn shaki ma laha in fitno asiibayso balaayo ku dhacay fitnada ugu yare kugu dhici kartana waa in bidca aad ku dhacdo bidca haddaad ku dhacdana waa ta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh salaamu caleyh uu odhanayo allahu wuxuu ka xidhay ruuxii bidca ku dha bidcada mubtadica ah allah wuxuu ka xidhay albaabka tawbadda waa ka xidhay sida xadiiska saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh uu tilmaamayo marka nabigeenu raacitaan buu inagu leeyahay waxaa kaleeto uu inagu leeyahay nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo waajibka inaga saaran uu yahay in markii aad maqashaan nebiga magaciisa aad ku sallidaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aynan idinla fududaanin oo magaciisu uusan si caadiya inugu marin nagteenna si caadiya uusan ugu dhicin oo aynan caadaysanin haddii nebiga magaciisu uu ku soo marood maqasho waa inaad ku sallido oo salliga markaba afka la gaadhaa la doonaya maxaa yeeley nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa ayaa ka sugan oo uu leeyahay maalin maalmaha ka mida nebigu isagoo saxaabada la jooga ayuu rasuulku sal alay wasalam mimbarka ayuu fuulayay markuu cagtii ugu horreysay qaaday buu nebigu aamiin yidhi cagtii labaad markuu qaadayna aamiin buu yidhi cagtii saddexaad markuu qaadayna aamiin buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadaa weydiiyo waxay dhaheen rasuul allow saddexdii goor ee lugka qaadaysaba aamiin baa tidhi mana aanan kugu aqoon jirin waa wax cusube maxaad ula jeeday bay dhaheen nebigu markuu soo degay kadib bay weydiiyeen wuxuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii ugu horreyseen lugta qaadayeen aamiin idhi malakul jibriil baa ii yimid buur markaasaa wuxuu igu yidhi ruux ramadaan u soo galay oo isagoo caafimaad qaba oo nool ramadaan ku yimid isagoo loo dembi dhaafinna ramadaan dhammaaday ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye aamiin dhe markaasaan aamiin idhi buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh malakul jibriil baa yacni hadalka wada nebiguna waa u aamininaya tii labaad lugtii labaad markaan qaaday wuxuu igu yidhi buu yidhi yacni ruux magacaaga maqlay adiga nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aan kugu salliyin isagana allaha fogeeye ee aamiin dheh markaasaan aamiin idhi buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh qodobku markii saddexaad oo aan aamiin idhina waxay ahayd malakul jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii yidhi ruux labadiisii waalid ay da' soo gaadheen oo agtiisa ay da' iyo duqnimo ku gaadheen oon dembi dhaaf ka kasbanin jannadana aan saa ku gelin ilaahay cadaabka ha ku fogeeyo naxariistana ha ka fogeeya aamiin dheh aamiin baan idhi buu rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa weeye walaalayaal ma aha in nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ruux caadi oo kale inoola mid noqdo waa in markii magaciisa aan maqalno aynu ku sallino oo uun yani waxa weeye markaba aynu yani xaqa isagaa gudanno ayaa loo baahan yahay waajibaadka ina saaran ayay taasina ka mid tahay waajibaadka ina saaran waxay ka mid tahay walaalayaal oo gabadha muslimadda a saaran waalidkiin waajib baa idinka saaran waalidkiin idin dhalay waajib baa idinka saaran inaad u baarinimo samaysaan inaad u samafashaan inaad xidhiidhisaan inaad hadalkooda maqashaan inaad u adeegtaan inaad waxaad ku dhaantaan aada siisaan yacni waxa weeyaan waad garan kartaan sida adiga hadda yani waxa weeyaan aad yani si alla sidii suurtagala oo waalidka aad wax ugu qaban karayso waa inaad wax ugu qabato amarkiisa iyo hadalkiisana waa inaadan diidin mar hadduusan shareecada khilaafsanayn maxaa yeele walaalayaal xaqa waalidku siduu rabbi subxaanahu watacaala qur-aanka ku sheegay xaqiisa xaqa ku xiga wey allah xaqa uu leeyahay addoommadiisa ku leeyahay oo inay caabudaan ah xaqa soo raaca waa xaqa waalidiintu leeyihiin oo ilmahooda ay ku leeyihiin wa waa ka rabbi qur-aanka ku sheegay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaaliday allah subxaana wa tacaala wuxuu ina barayaa qur-aanka inugu barayaa waalidka in yani waxa weeyaan loo naxariisto oo loo samafalo oo yani baari loo noqdo maxaa yeelay waalidka imaanshahaaga aada adduunyada timid buu sabab u yahay allah baa ku abuuray laakiin dariiqa aada soo martay ee sababta ku ahaa waa waalidkaa wey dhibka uu kula soo maray xilli aad yacni tacdaan tahay tabar aadan haynin caqli aadan haynin waxba aadan shaqaysan karin ayaa waxay heegan ugu jireen oo ku rafaadsanaayeen say kuu korin lahaayeen aabbuhu wuxuu intaasoo khatar a u maraya waxaad cuni lahayd ama cabdi lahayd ama aada labisan lahayd buu intaasoo dhiba ugu jiray hooyaduna intaa waxay u soo jeeday oo habeen iyo maalinba ay u taagnayd sidii ay macnaha waxa weeyaan ama kuu seexin lahayd ama ay cunto kuu siin lahayd ama cabitaan kuu siin lahayd ama ay saxaradiiyo kaadida kaaga tiri lahayd yacni waxa weye habeen oo dhan baa laguu soo jeeday oo lagugu soo rafaaday intaasaa lagula soo ekeysiiyey abaallaawaha noqoni abaalkii waalidkaa ma gudi kartid khaasatan hooyada hooyadu way ka xaq weyn tahay aabbaha sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo nebigeenu wuxuu yidhi yacni markii lagu yidhi man axaqu nnaasi bisuxbati yaa rasuula allah la saaxiibidayda yaa ugu xaqnimadahoo dadka iigu xaqnimo leh nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam ummuka hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka afraad buu aabbuhu imaanayaa hooyada ayaa waxay tahay midda mudan ee xaqa leh hooyadu waa inay iyadu noqoto boqorada guriga ka salisa ee ilmaheedu ka amar qaataan xataa haddii xataa haddaad madaxweyne tahay haddaad madaxweyne tahay hooyadaada jaahiliyadee waxba aqoonin baa kaa amar weyn waa inaad amarkeeda qaadato haddaad sheekh tahay ood cilmi badan tahay hooyadaabaa sheekhad ku ah waa inaad amarkeeda yeesho haddaad mutacalimo tahay ood aqoon leedaho brofesor tahay hooyadaabaa kaa brofesortano waa inaad amarkeeda qaadato hooyadu waa boqorada halkaa kasoo jeedo oo ixtiraamka mudan wey bal u fiirsada ilaahay baan idinku dhaariye islaamku meeshuu hooyada dhigay iyo dhaqamadan reer galbeedkeed hadda la nooshiin hooyada meeshay dhigeen hooye ilmaheedii hadday korisay sideed iyo toban meeshay ku gaadhaan isma yaqaanaan markay duqowdo oo da-owdana hooyo waxaa days la-ah oo saaxiib la-ah oo ilmo la-ah waxa weeye ilmo u awaaceyga wey ilaahay baan idinku dhaariya bal fiiriya ayaguna hooyadii eybay ilma uga dhigeenoo wax kaloo la jooga ma leh gurigay ku baktiyeysaayoo say u jirto iyadoo baktiya usbuuc laba usbuuc baa la arkayaa baktigeeda iyo lafaheed islaamkuna wuxuu leeyahay waa boqorad waa madax madaxweynaha iyadaa amraysa yacni waxa weeyaan sheekha iyadaa amraysa mutacalimka iyadaa amraysa hooyada iyada ayaa talinaysa ee ixsaan iyo samafar u sameeya sidaasaa walaalayaal sharcigeenu ina leeyahay waalidiinta ha loo baarinimo sameeyo oo waalidkiin ku dadaala waxaad haysataan oo xoolaha ayagaa iskale sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh anta wamaaluka liabika buu nabigu sal alay wasalam adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaa kuleh nin buu la hadlayay adiga iyo xoolahaagaba hooyadaabaa kuleh u samafal oo u damacsanow oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo baarinimo iyo dhibkoodood u dulqaadato waa in waalidka lagula dhaqmo wey waajibaadka idin saaran waxaa ka mid a haddaad tihiin gabdhihii muslimaadka ahaa inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan aada qaadataan oo sharafka iyo dhowrsoonaanta iyo karaamada inaad ilaadhisaan gabadha muslimaddaa waxay qiimo ku leedahay inay karaamo leedahay inay sharaf leedahay inay xushmad leedahay inay cizi iyo dhowrsoonaan leedahay saasay gabadha muslimadii qiimo ku leedahay allah agtiisana qiimo kaga leedahay bulshada ay ku dhex nooshahay dhexdoodana ay qiimo kaga leedahay haddii ay arrinkaa ka baxdo oy gabadhu faasiqowdo oy akhlaaqdii iyo dhaqankii wey wanaagsanaa haweenaydu ay ka tilawdo bulshada dhexdeedana indhahooda waa ka dhacaysaayo waxaan qiimo lahayn oo isla wareegtaa bay noqonaysaa yacni ilaahay agtiisana subxaana watacaala waa ku qiimo beelaysaa waxaan qiimo lahayn bay noqonaysaa saas daraaddeed walaalayaal waa inaad sharafka ilaalisaan waa inaad magaca ilaalisaan waa inaad qowrsoonaanta ku dalaashaan waa in aad yacni waxa weeyaan jidhkiina khaasatan aad ka ilaalisaan wuxuusan ilaahay subxaana watacaala raalli ka ahayn cawradiinna waa inaad ka ilaalisaan meelaan loo ogolaanin ama cidaan loo ogolaanin inay aragto waa in markaad jidka maraysaan indhihiina aada laabtaan waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun mu'minaadka dumarka mu'minaadka waxaad ku tidhahdaa baa le nabiga sal alay wasalam indhihiina laaba farjigiinana xifdiya waa xubinka taranka wey indhaha laaba waxa weye xaaraanta ilaahay uusan ogolayn inaad aragtaan indhaha ka laaba ragga ajaanibta indhaha ka laaba telefishinka midka idinka muuqda indhaha ka laaba shaarica iyo jidka midka idinka muuqda indhaha ka laaba indhihiinu ha dhowrsoonaadeen oo allah subxaana watacaala ka cabso oo ka xisho ishaadana xumaanta ka laab baa lagu leeyahy ishu waxay tahay waa shayga ugu khatarsan oo keeno weeyo runtii waxa weeyaan zinada keeno zinada iyo xumaantu waxay ku dhacdaa isha ayaa sahamisa isha ayaa soo aragta labada xumaanta samaynaya marka hore indhahoodaa isku dhaco way is arkaan markay is arkaanna way isu muunsoodaan markay isu muusoodaanna way kulmaan markay kulmaanna way wada hadlaan markay wada hadlaanna xumaantii baa dhacda balaayada dhan iridda waxaa furay oo waxa dhan sahamiyey waa isha wey isha ugu horraysa meesha macnaha waxa weye yacni tilaabaday wax ka bilaabanayaan iyadow isha laaba buu rabbi leeyahay subxaana watacaala oo gabdhaha muslimaadka ahow ishiinu ha dhowrsoonaato ishu markaba qalbigay ku dhacaysaa ishu wixii ay aragto markaba qalbigay u gudbinaysaa qalbiga markay u gudbisana qalbigii xubinka taranku u gudbinaya saasay hawshu u dhacaysaayoo khatartu ku imaanaysaa isha laaba baa marka layna leeyahay waxaa ka mid a aadaabta loo baahan yahay akhlaaqiga inaad ilaalisaan u baahan adiga iyo nin ajnadi kaa ah waa inaydan guri ku keliyaysanin inaad intaad guri gashaan ama qol gashaan ama flyt gashaan markaa kadibna isku soo xidhaan oo iridda laabataan ninkuna ajnadi kaa yahay yacni labadiina keliyana aad tihiin taa nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu yihi ninkii allah iyo maalinta aakhara rumaysani haweenay ajnadi ka ayuusan guri kula gooni noqonin haweenaydii allah iyo maalinka aakhara rumaysan oo rajo ka qabta ilaahay agtiisahay nin ajnabiya yaysan guriga kula gooni noqonin maxaa yeelay nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam hadday guri guri iskula gooni noqdaan shaydaan baa saddexaynay oo laba mid walba damaaci ku jiro oo shahwadii ku jirto oo haddana shaydaan ka dhex shaqaynayo shaydaan saddexeeyo maxaad ka filan kartaa shaydaankii waa isku kiin shukaaminayaa waa isku kiin qalqaalinayaa waa iskiin jeclaysiinayaa waa isku soo kiin riixahayaa inay hawshii dhacdu ka shaqaynayaa yacni damaacigii iyo nafta doonitaankeediina meesha waa ku jira sidaas daraaddeed sharaacadu way taxadaraysaa waxani intuusan dhixin bay kasii taxadaraysaa walaalayaal marka allah laga xishooda subxaana watacaala dhaqamada dumarka soomaaliyeed aan dhaqan usoo lahaan jirnay baa waxaa ka mid a aadna u khaldan shareecadana khilaafsan in ragga ajaanibtaa iyo ragga aan ajaanibtahayn aynad haweenta u kala socnayn inay iska salaanto waxay ku leedahay ilmaadeer baanu nahay waxay ku leedahay qaraabaanu nahay waxay ku leedahay maaragtay gacanta isaga dhiibaysaayo waa iska salaamaysa gurigiibuu iska imaanaya waa iskala soo fadhiisanaysaayo keligeed isaga iyobaa iska sheekaysanay a see la ahaa iyo waa la iska fiicnaa iyo abowe iyo abaaye iyo waxaasaa maanta dhan la guraya waxaasaa maanta dhan la daldanaya meeshana la fadhiya yacni waxa wey waa dhaqan asaasan khariban oo shareecada islaamka khilaafsan gabadha muslimadda marka allah ka cishooto subxaana watacaala lama ogola waxaan la ogolayn oo aadaabta inaad ilaalisaan u baahan ka mida oo shareecadu aynan ogolayn inaad safartaan maxram la-aan maxramkana idinkaa laydinku danaynayaa idinkaa laydinku ilaalinayaa sharaftaa lagu ilaalinayaa yacni waxa weeyaan waardi baa laydinka dhigay sidaas daraaddeed haddaad safrayso maxram raadso maxram la-aan ha safrin xataa iskaba dhaanta xajka ayaa waxaa la yidhi dumarku yayna safrin maxram la-aan oo xajka yaynan aadin hadday maxram ayna haysaninna xajba laguma leh waajibkii dhammaayee tiirka islaamka ahaa waxaa loo ba looga baajiyo haweenka looga kor qaaday hadday maxram weydo maxram la-aan haddii marka waxa weeye safarkan iska caadiga ahayn iska gooshayneen qaaradaha iska aadayneen saan baa loogu safrayne walaalayaal waa khaldan yahay waana shay ilaahay subxaana watacaala uu inoo diiday wey mana banaano nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweenaydii allah iyo aakhara rumaysanay yayna safrin maxram la-aan waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta loo baahan yahay akhlaaqda loo baahan yahay gabadha muslimada ah waa inay gurigeeda u badato gabadha muslimadda ah waa inay gurigeeda u badato hadday soo danaysanayso hadday dan leedahay danteedii markay soo gudato waa inaysan wareegeysi kala gelin waa inay macnaha waxa weeye gurigeeda waktiga intiisa badan ku qaadato waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiina ku sugnaadaba alla yidhi subxaana watacaala dumarkii muslimaadka haweenka gaalada ah siday quruxdooda banaanka u geeyaan oo isu qaawiyaan oo kale banaanka ha geynina quruxdin ee allah intaad ka cabsataan guryaha jooga oo guryihiina ku sugnaada gurigu waa hoyga rasmiga haweentu intay ku jirtana waa markay ilaahay ugu dhawaansho badan tahay cibaadada ay gurigeeda ku samaysana way ka khayr badan tahay cibaadada ay masaajidka ku samayso waa ka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yidhi raggu waa inay salaada masaajida la aadaan dumarkasa waxaa u khayr badan inay ku tukadaan guryahooda gurigiibaa weliba sii kala khayr badan qolka jiifka inaad ku tukataa ka fadli badan inaad ku tukato qolka fadhiga qolka fadhiga inaad ku tukataa ayaa ka fadli badan inaad bardada iyo meesha ardaaga ku tukato ardaaga salaadiisu waxay ka fadli badan tahay inaad masaajidka deriskaa la timaado masaajidka deriskaa salaadiisu waxay ka fadli badan tahay masaajidka nebi maxamed ee madiine ku yaala halkii salaad ee lagu tukadana ay u dhiganto kun salaadood waxaa kaaga fadli badan masaajidka deriska kule gurigaaga ku dhegan sidaasi xadiiska nabigeena ay kusugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haweentu mar walba ay gurigeeda jirto gudihiisa sii jirto khayrkeedaa badan ilaahay naxariistiisa iyo subxaana watacaala khayrkiisay u dhowdahay mar walba oy banaan ka badsato macnaheeda waxa weeyaan khatar iyo halis bay leedahay walaalayaal marka yani xikmad weyn baa runtii ku jira gurigu waa mamlakada waa mamlakada waa meesha maamulka hooyadu u yaalo waa meesha khayrku ku shiro ha u arkina shayaadiinta iyo gaalada iyo inta gaalada raacsan oo inay ina gumaystaan doonaya ayaa waxay inagu yidhaahdeen gurigu waa cadaadis gurigu waa xabis gurigu waa reebaadiyanimo guriga ka baxo banaanka usoo baxa oo maxaa naga rabtaa banaanka markaan usoo baxno waxay rabaan inayna arkaan inay ina daawadaan banaanka inay naga helaan waxay doonayaan adigoo dayacan meelaha in lagaa helo sharafkaaga iyo karaamadaada inay dhaawacaan waayeydaad banaanka taagtaagado doonaya jaalis inay kaa helaan guriga ka soo bax macnaha banaanka iigu soo bax weye dhaqankaa gaalo iyo kuwa gaalada raacsan baa wada laakiin gabadha muslimada ee allah rumaysan waa inay ogaato khayrku inuu gurigeeda ku jiro macnaheedu ma aha inay guriga un ku xabisnaanayso ku xidhnaanayso haddaad dan leedihiin waad soo danaysan kartaa xadiidii saxiixulbukhaariga ku sugan sawda ayaa baxday markaasay dan u baxday xaasaskii nabiga sal alay slam mid ka mida wey markay baxday ayaa cumar ibnu khataab baa wuxuu ku yidhi sawd sawdoy nagama qarsoonida waanu ku garanaynaa buu ku yidhi markaasay sawda intay soo noqotay bay nabiga u timid sal alay wasalam nabi allah cumar baa saa igu yidhi ba tiri nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam allah subxaanahu watacaala qad adina lakunna an takhrujna lixaajati kuna buu rasulku ku yhi sal alay wasalam alla wuxuu idiin idmay inaad danihiina u baxdaan waad soo danaysan kartaan laakiin markaad soo danaysato gurigaada kusoo noqo waxba jidadkoo la marmaro suuqyadoo la wareegaysto xaafadaha oo la tiriyo wax danow kaaga jiro male hawl weyn baa gurigaaga ku taalla danahaaga qabso oo gurigaaga dhimoodoo meeshaa ku dhowrsanow sidaasaa la doonaya markaad baxdo ood soo dangudanayso ayadana waxaa la doonayaa inaad is-ilaaliso ood labiskii shareecadu sheegtay ku baxdo oo jidka markaad marayso aad edegsan tahay oo xishmadi kaa muuqato oo xishood kaa muuqdo oo jidhkaagu qarsoon yahay baa loo baahanya oo aadan fitno ku noqonin bulshada muslimka ah oo aadan ku noqonin yacni faaskii lagu dumin lahaa bulshada lagu dumin lahaa oo cudurradu ku imaan lahaayeen oo faaxishada iyo zinadii waa inaadan sabab u noqonin waa inaad adoo asturan aada baxdo sidee weeye asturka iyo labiska looga baahanya gabadha muslimadda ah marada aad ku baxayso haddaad gurigaaga ka baxayso waa inay tahay labiska ilaahay subxaanahu watacaala uu kuugu talagalay kuguna qiimeeyo kuguna sharfay haddaad tahay gabadh ilaahay taqaano subxaana wa tacaala waxa weeye maradu waa inay jidhkaaga wada gaadhayso oo maro saddex maro inaad ka kor xidhato waa lagaa maarmaan sida qur-aanku uu tilmaamayo marada koobaadi waa cambuurka aada xidhan tahay marada labaad waa hagoogta ka koraysa oo madaxa iyo timaha iyo luqunta iyo laabta iyo qarinaysa wey marada saddexaadna waa maro ka koraysa oo rabbi uu suuratu laxzaab ku sheegay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudnina calayhina min janaabiidihina jilbaabkaasi siday culimmadu leeyihiin wuxuu ka koreeyaa cambuurka iyo khimaarka yani yani hagoogtu waa midda suuratu nuur lagu sheegay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina aayaddaasaa lagu sheegay hagoogta jilbaabkana suuratulaxzaab baa lagu sheegay saddexdaa maro ugu yaraan waa inay gabadhu ku baxdo hadday baxayso jilbaabku marka waa ka koreeyaa labiska aad guriga ku joogta maro ka koraysa wey waana marada rabbi subxaana wa tacaala uu ka saamaxay oo laga dejiyo laga dhaafay dumarka da'da ah hadday dumarku da' noqdobaan oo duqoobaan marada weyn waa laga dhaafay iyaga laakiin waxay ku baxayaan cambuurkii iyo hagoogtii bay ku baxayaan yacni waxa weye garbasaartii kore iyo cambuurkii bay ku baxayaan marka waa markay da'da yihiin oo ay weynaadaan rabbi subxaana wa tacaala suuradda wuxuu ku sheegay iyadana suuratu nuur ku jirta waalqawaacidu min annisaai allatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna siyaabahun gayra mutabarrijaatin biziina wa an yastacfifna khayrun lahuna bu alla subxana wa tacaala dumarkaa marka da'da marada weynee jilbaabka baa iyaga laga caafiyey laakiin gabadh dhalinyaro a lagama dhaafin haweenay guurdoona lagama dhaafin haweenka laga dhaafay waa kuwa guurka aan rajo ka qabin laakiin naag guurgal ahoo macnaha in la guursado rajo ka qabtaay maryaha inay saa u labisatoy saa ku baxda ayaa loo baahanya walaalayaal waa sharaf iyo qiima idin tahay inaad allah subxaana wa tacala amarkiisa fulisaan maradu marka waa inay jidhka o dhan gaadhayso shardiga labaad maradu waa inaysan jidhka ku dheganayn haddii ay maradu jidhka ku dhegto labiskii sharcigu sheegay ma ah waa labiska dumarka gaalada aw gabadha muslimadaana gaalo hadday isu ekeysiiso labiskooda qaadato nebigu wuxuu yihi iyagay maalinta qiyaamada la meel noqonaysa naarta ay galaan bay la geli doontaa oo nebigu wuxuu yihi man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum ciddii isku shabahda dad ama qolo kale isku shabahda ayaguu ka tirsan yahay bu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa inayna maradu idinku dheganayn yacni waxa weeyaan shaatiyada kor laga qaadanayo funaanadaha idinku dhegan goonooyinka idinku dhegan maryaha jidhka ku dhegan labis gabadha muslimadii ay ku bixi karta maa hadday ku baxdana waxay ogaanaysaa un ilaahi subxaana watacaala ciqaabkiisa inay u bambaxday waa in middaa iyadaa layska ilaaliyo oon aada looga taxadaro khaasatan wadamada gaalada markaad timaadeen dhaqan fara badan oo aad ka qaadateen baa jira oo gaalada macnaha wax bulshada aad ku dhex nooshiin aad ka qaadateen in badanoo waxaad arkaysaa gabdhihii muslimaadka ama dumarkii muslimaadka ahaa labiskooda markaad u fiirsato iyo labiskii gaalada waxba kuma kala gediso sarwaal bay qabtaan sarwaal bay qabaan maradii waa ku dhegan tahay waa ku dhegan tahay iyagana waa ku dhegan tahay tanna waa ku dhegan tahay waa inaad ka soconaataan ood ka gedistaan dumarka gaalada labiskooda ka gedisnaataan maradu waa inay jidhkao dhan wada gaadhayso waa inaysan ku dheganayn jidhka ku dheganayn ta kaleeto waxa weeyaan marada lafteedu waa inaysan qurux dhalaalaysa ahayn haddii maradu ay dhalaalayso oo ziino indhaha soo jiidanaysa tahay qurux dhaldhalaalayso indhaha soo jiidanaysa ay tahay waayaha dambe waxaa la sheegayaa maryo soo baxay oo gabdhuhu ay xijaab ka dhiganayaan oo ubaxyo iyo dhaldhalaal iyo korka ku leh maryaha noocaas oo kale a labis ma noqon karaan gabadha muslimadta xijaabkay ku bixi lahayd ma noqon karaan maradu waa inaysan ahayn ziino soo jiidanaysa indhaha soo jiidanaysa oo raggii soo jiidanaysa maxaa yeelay waxaa la doonayaa gabadhu markay jidka marayso inaysan ragga indhahooda soo jiidanin wa ilaa haddaad isqurxiso adoo quruxsaneed haddana mara qurux badan jidhkii sii saarto macnaha waxay noqonaysaa isoo raaca macnaha waxay ka dhigan tahay raggii yacni waxa weeyaan isoo fiiriya oo isoo dabagalay ka dhiganta raggu jidadkay taagtaagan yihiin oo waxa weye jaaniskaas oo kale gaadaya waa ragga lunsawe adiga marka waxaa la doonayaa in aadan maradaadu ayna noqonin qurux soo jiidata quruxda maryaha quruxda badan guryihiina ku qaad laakiin marada aad ku baxaysa ha noqoto maro maryaheeda ka mid laakiin qurux soo jiidatiyo dhaldhalaan aan lahayn waa inay noqoto waxaa shardiga marada labiska aad ka dhiganaysaan aad ku baxaysaan in ay tahay maro maro aan laga arkaynin jidhka laga arkaynin maro qara leh oo adag oo jidhka aan laga arkaynin waa inay haddii maradaa jidhka laga arkayo sida duruucda aad qaadataan oo kale diraca la qaatay guryaha lagu xidho yacni cambuurada qaarkood maryaha qaarkood oo dulduleel leh haddiiba maradii jidhka laga arkayo iyaduna labiskii aada ku bixi lahaydeen maaha bal nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dumar maryo qaba haddana qaawan dumarka noocaasa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam maalinta qiyaamada sharna ilaahay inay galaan iskaba dhaartay xataa urkeeda heli maayaan carafteediiy xataa jannada udaygeeda heli maayaan yacni jannada udaygeedana waxaa laga helaa shan boqol oo sano markaad u jirtaa udayga jannada la helaa jannada udaygeeda iskaba dhaaf inay galaan xataa udgoonkeeda heli maayaan buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh walaalayaal marka jannada ha ka qadina oo labiskan gaalada iska daaya oo dhaqankan gaalada iska tuura oo allah iyo rasuulkiisa dhaqankuu idin dooray iyo labiskuu idin dooray baa qiimuhu ku jiraaye isaga qaata gaalaha gaala hadday idinku nacdo haddii si xun laydin fiiriyo haddii laydinku maaragtay laydinku diido haddii aan laydinku rabin allah iyo rasuulkiisaa raba laba mid marka ma allah iyo rasuulkiisaad qaadanaysaan say rabaan mise gaalo iyo dhaqankeedu say rabtaad qaadanaysaan labadaasaad u dhaxaysaane si aad yeeli lahaydan idinkaan garanay marka ruuxii doonayana markaas ha ha qaato natiijadeedu heli doonaa ruuxii doonayana allah iyo rasuulkiisa ha ka amar qaato natiijadeedu heli doonaa insha allahu tacala walaalayaal markaas yani qodobada u baahan inaad ilaalisaan bay kamid tahay labiska iyo asturka inaad ilaalisaan waxaa kamid a maradu yani waxa weeyaan inay tahay maryaha ragga waa inaysan u ekayn maryaha raggu ay labistaan iyo qaabkay u labistaan inaad ku baxdaan ood u labistaan lama ogola saraawiisha iyo waxyaalaha lamidkaa nocyal iyo macnaha waxa weye shaatiyada iyo ragga labiskiisii intaad ku labisataan inaad ku baxdaani lacnad baa ku soo aroortoo nebigu wuxuu yihi sal salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lacnada ilaahay ha ku dhacdo dumarka ragga isu ekaysiinaya iyo ragga dumarka isu ekaysiinaya labadoodaba ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo waxaa kaloo intaa dheer walaalayaal dumar labiska aad ku baxaysaani ee aad gurigiina markaad ka baxdaan oo soo danaysanaysaan aad ku baxaysaani labiskaasi waa inuusan u ekayn oo shabihin labiska dumarka gaaladii ay qabaan maxaa yeelay saan horeyba usoo sheegay nebigu wuu lacnaday lacnad ilaahay ha ku dhacdo naxariista ilaahayna ha laga fogeeyo kuwa isu ekaysiinaya gaalada gaalada marka labiskiina yuusan u ekaanin qaabkaad yani isu qurxinaysaan ha ha ka qaadanina qaabka aad macnaha wax weeyaan u noolaanaysaan ha ka qaadanina qaabkaad u shallaysanaysaan ha ka qaadanina yacni waxa weeyaan gaalada waxooda in la nacaa la doonaya gaalada waxooda marnaba in la jeclaado lama doonayo in iyaga la raacana maaha in laga qaato qurux iyo ilbaxnimo iyo horumar in laga qaatana maaha yacni waxyaabaha intifaacaadka lehee tiknolojiyada ahee horumarku keenay meesheeda weye laakiin maxaa qurux ah maxaa foolxumo la dhahaa see baa loo labistaa see baa loo shallaystaa see baa laysu qurxiyaa yacni waxa weye see loo noolaadaa taa lagama qaato gaal lagama qaatee allah iyo rasuulkiisaa laga qaataa qur'aanka iyo sunada nebigaa laga qaataa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaynu nahay dad mu'miniinoo ilahay yaqaana subxana watacala walaalayaal aadaabtaas maradaa la xidhanayo een soo tilmaanee tilmaamahaa leh waxay qarisaa cawrada muuqata cawro qarsoon baa jirto iyadana in la qariyo u baahan cawrada qarsoon waa cawrada yani waxa weeye dhaqanka iyo akhlaaqda cawradaas ayadana waxaa lagu qariyaa xishood labiskeeda iyo marada lagu qariyaayo waa xishood wey gabadha muslimada waa inay xishood leedahay jidka markay marayso waa inay xishoonayso markay macnaha waxa weeyaan ay shaqo jirto waa inay xishoonayso guriga markay joogto waa inay xishoonayso allah waa inay ka xishootay intaysan cid kale ka xishoonin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa li saxaabadu weydiiyeen nebi ow cawradanada maxaa noo banaan oon banayn karnaa maxaanaan se banayn karayn nebigu wuxu uli sal alay wasalam ustur cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinu cawradaada astur xaaskaaga iyo addoontaada mooye cid kalegana arka waxay yidhahdeen saxaabadu nebi allow bal ka waran haddii aan dad la joogo haddaad dad la joogto cawradaada yaan la arkin baa layidhi haddaan keligay ahay ka waran allahu axaqu an yastaxyaa minhu min annaas buu nabi uri sal alay wasalam xataa haddaad keligaa tahay allah mudan oo cid kale kasta uga xaqnimo leh in laga xishoodo allah haddaad dad kale ka qarsoontao indhadad ayna ku arkaynin alla kama qarsoon sidaas daraaddeed marnaba waa inaadan xishoodka ka tegin ood xishootaa la doonaya oo markaad jidka marayso iyo markaad gurigaaga joogto iyo markaad meel walba joogto la garto inaad tahay gabadhan gabadh xishmad leh xishood leh qiimale sharaf leh inaad sagarataa la doonaya fudfudayd iyo qaylo qayle iyo yacni dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo gabadha muslimada in lagu arka lama doonayo waa inaad xishoodka aad ku dadaashaan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ka xishood badnaan jiray gabadh yar oo gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ku kurtay oo weligeed aan rag aynan is-arag lana sheekaysanin shukaansigana aan aqoonin ayuu nebigu ka xishood badnaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuul ilahi waa inaan ku dayano bal nabigeena waxaa ka sugan sala alay wasalam inuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati alula idaa lam tastaxyi fasna ma shit waxyaalaha murtida laga soo gaaday nebiyadii hore waxaa ka mid a haddaadan xishoonayn waxaad doonta samee gabadha aan xishoonaynin way isqaawin gabadha aan xishoonaynin labis xun bay ku baxdaa gabadha aan xishoonaynin wiilashay la ciyaartaa haweenta aan xishoonaynin raggay gacmaha qabsataa haweenta aan xishoonaynin ilaahay ka xishoonaynin subxaana watacaala iyadoo yani waxa weeyaan aan haba yaraatee akhlaaq lahayn bay macnaha meel kasta lagu arkaa allah subxaana watacaala haddaad ka xishoonayso way kaa muuqan oo akhlaaqdaaday ka muuqanaysa akhlaaqduna waa shay muhima oo insaanka aad arkaysaan akhlaaq hadduusan lahayn wax bini aadam ugu yamin gaaladana arkaysaan dhaqan xumadeeda aad arkaysaan iyo sida ay noqdeen markay akhlaaqdii ka tagan walaalayaal marka akhlaaqda waa inaad ilaalisaan jirkiina asturkiisa waa inaad ku dadaashaan khaasatan meel fitnaad joogtaan bulsho gaalaad la nooshihiin yacni sidaa dumarkoodii ay noqdeen oo kale inaad noqotaan bay doonayaan wadduu law tasfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin buu alla yidhi inaad gaalowdaan say u gaaloobeen oo kale oo idinkiyo iyagu marka aada isku mid noqotaan saasay ka shaqaynayaan had iyagoon ayagu kulaba hadlin baa laga yaabaa in dhaqankoodii ku jiito oo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaane inay kaa qaalib noqdaan baaba laga yaabaa saas daraaddeed inaad adkaataan ood is adkaystaan ood sugnaataan oo intii suurtagal ah aada diinta ilaahay ku mitidaan idinkoo khaatimo wanaagsan ku dhimataan oo muslimiin oo ilaahay yaqaana subxaana watacaala taasaa walaalayaa la doonaya oynu akhlaaqda marnaba aynaan ka tegin oo aynaan fududaysanin waajibaadka waxaa ka mid a walaalayaal waajib idinka saaran xagga guryihiinna idinka saaran oo raggiinna idinka saaran rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay nebiguna sunnadiisa ku sheegay haweenayda dadka xuquuqda ku leh waxaa ugu mid waxaa ka mid ah bal kuwa ugu muhiimsan ayuu ku jiraa ninkeeda ayaa ka mid marka gurigii inaad ilaalisaan gurigii kala dambayntiisa aad ku dadaashaan yacni mas-uuliyaddii xilka guriga raggaa loo dhiibo arrijaalu qawaamuuna cala annisaa guriga ninka ayaa mas-uulka ah isagaana ilaahay kala xisaabtamaya adigana daaca iyo kala dambayn iyo ismaqal baa lagaa rabaa macnaheedu maaha inuu ninku guriga ku amartaaglaynayo ee wadasashi iyo seen waxyeelaa iyo labada ruuxee noloshu ka dhaxaysa way maraydaa yacni waxa weye inay sashadaan meeshay ku jirtaa oo rabbi mu'miniintuu ku tilmaamay waa amrun shuuraa baynahum arrinkoodu waa sashi inay sashadaan laakiin talada go-aankeeda ninka ayaa iskale rabbi subxaana watacaala mas-uuliyadda guryaha iyaguu u dhiibay idinkana amar qaadasho iyo maqal iyo kala dambayn baa laydinka baahanyay haddii guryaha aan lagu kala dambaynin guryuhu naxariis ma noqonaya guryuhu deganaanshaha ka lumaya guryaha xasiloonidaa ka lumaya guryaha ilaahay wuxuu ugu talagalay sakiina iyo in lagu nasto ee nas meel lagu nasto ma noqonayaan meel uun dagaal ka taagan yahay bay noqonaysaa fikradan odhanaysa rag iyo dumarku ha isku taagnaadeenna waa fikradda gaalada aynu ugu nimid oo inaad ninkaagii uun ka dhigato cadow cod uun inaad iska ilaaliso oo la dagaalanto oo xuquuqdaadiibuu qaadanahayaa oo iska celiyo hangool dheer iskaga qabo oo waa nolosha gaalada aynu ugu nimid u laakiin nolosha islaamku waxa weye labada isqabtaayi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna bu rabbi subxana watacaala labis baad isu tihin yacni maradaada kama maarantid iyaduna kaama maaranto ninkaagiyo adigu labis baad isu tihiin oo maradaadii oo kaluu ka dhigan yahay sidaas daraaddeed jidhkaaga iyo maradaadu say isku yihiin baad adiga ninkaagu isku tihiin oo ma kala maarantaan nolol degan oo xasiloon oo raaxa leh oo nasiino leh oo aada u degan ayaa laga rabaa guryuhu inay yeeshaan laakiin guryaheenni inay noqdaan meel karaysa yacni waxa weeyaan meel ay mawjadiyo baraayo ka socdo meel laysku haysto lagu murmayo meel la leeyahay maaragtay yani waxa weye xaqaygii iyo xaqaygiiba lagu hayo yacni runtii walaalayaal lama doonayo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka suga xadiis saxiixa oo uu leeyahay idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xasanat farjaha qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabi ljannati shi't haweenaydu hadday shanteeda salaadood tukato bisheeda ramadaanna ay soonto zawjkeedana ay aseecdo xubinkeeda tarankiiyo farjigeedana ay ilaaliso maalinta qiyaamada waxaa lagu dhihi iridaha jannada midkaa doonta ka gal baa la odhanaya salaadiiyo shan tahay bishii soonkoo la soomo sawjkaagiiyood amarkiisii iyo taladiisii ka dambayso xuquuqdii uu kugu lahaa aada gudato wixii khaladee kaaga yimaada isaga dulqaadato yacni waxa weeyaan hadduu xuquuqdaadii uu kusii weydo xataa isaga sabirto middaa inaad samayso xubinkaaga tarankana aada ilaaliso aadan xadgudub samaynin gogosha aadan dhaafin yacni waxa weeyaan aadan zinadii iska ilaaliso jidhkaaga aada xumaan ka ilaaliso sidaa haddii lagaa helo jannadu meel ool weeye iridaha jannada midkaa doonta ka gal baa lagu dhihi insha allahu tacaala walaalayaal markayaynaan jannadeena ku ciyaarin waxaa khalada walaalayaal dhaqanka aynu meeshan ugu nimid dumar badanna ay qaateen caqli darro iyo cilmi darro iyo diin darraa u geynaysa oo macnaheedu u yahay gurigii khilaaf yar hadduu soo dhex maraba in gaalada loo geeyo gurigii hadduu wax yaroo khilaafa idin dhex yimaadaba in booliiska la waco in gaalada laysku dacweeyo maxkamadii gaalada maalin walba ay guryihii iyo sirtoodii ay taallo guriga waxaa loogu talagalay hadduu khilaaf idinsoo dhex maro dhexdiina inaad xalliisataan hadday dhici weydo idinku adkaato waa inaad u gudbisaan qaraabadiinna iyo dadka xigaalkiina ayagaa maslaxadiinna iyo dantiina garanaya sirta gurigana idin ilaalin kare haddii ay iyagu waxallin waayaan markaa kadib inaad u gudbisaan maraakiibta islaamka santarada islaamka iyo masaajida iyo culimada u geysaan culimadu markay idinkala dhex galaan oo ruuxii gardana gartiisa loo sheego ruuxii garlana gartiisa la siiyo markaa kadibna haddaad wada dhaqmi kartaan laysku kiin hagaajiyo haddii aydan wada dhaqmi karayninna markaa si fudud aada u kala tagtaan dariiqa in la maro ayaa saxa oo khilaafka guryaha lagu xalliyo laakiin in gaalo loo tago gaalnimay keeni kartaayoo diintaaba lagaga bixi karaa in sharciga ilaahay meelaan ayn ruuxu u xugum tagaayo kufribay keeni kartaayo inaad ridowday keeni kartaa inaad naar gashay keeni kartaa in aad wadaadkii wax idinka dhexeeyeen ku xadgudubtahay naar bay keeni kartaa cadaab baa ka dhalan kara xaqa raggiina guta sida iyagaba loogula dardaarmayo inay xuquuqdiina gutaan oo xaqiina idiin siiyaan laakiin fikradda looltanka iyo lagatanka iyo ishaysiga iyo wax kala jiidashada iyo islaynta ku salayseen gaalada ugu nimid guryaheenay duminaysaa guri dumayna bani inooguma jirto carruurteennii baa dayacmaysa idinkaa dayacmaya raggii baa dayacmaya gaalada ayaa inaga dhex faa'iidaysanaya walaalayaal dad wax fahmo aynu noqonno oo dad yacni waxa weeyaan laga lugmeersado oo la khalday aynaan noqonin adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda iyo waxoogaagan macana la-aanta ah ee dhalanteedkay haystaan ayaynan inagu khaldin guryaheennu ha dhisnaadeen kuwo kale cusubna ha la dhiso kalsoonina ha jirto isku kalsoonaada labadiinna noloshu idinka dhaxayso waxaa nasiib xumaa maanta in ay runtii waxa weeyaan dumarkiina dhinac u dideen raggiina dhinac u dideen oo maanta inta guur la-aantii ay yacni waxa weeyaan ay aada u badan tahay raggiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa dumarkiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa oo maxaa dhacay waa la kala diday waa la kala diday macnaha waxaa ka imaanaysa meeshaasi waxaa fudaanaysa zinadii ila ruuxii waa baahan yahay wuxuu doonayaa shahwadii meeluu ku guto waxaa imaanaysa dadkii da-yar tahay iyo dumarkii da-yar tahay ee korahayay iyo wiilashii da-yar tahay ee korahayay in haddii markii guurkii waxaalkiisu saa noqdo inay shahwadii xumaan ku raadiyaan inay zinadii badato xadgudubku inuu dhaco ilmihii garaca ahaa iyo ceebtii inay badato nolosheenniyo dhan inay fasaadaa imaanaysa walaalayaal cudurro inay markaa yimaadaan oo yacni waxa weeye cuduradii khatartaa ee adduunka dhammaynaya zinada ka dhalanaya markaa kadib inay inagu dhacaan intaasoo khatara walaalayaal yay dabada ku haysaa saas daraaddeed guryaha yaan la duminin oo yaan laga shaqaynin guryuhu inay dumaan in laga shaqeeyo mayo guryuhu inay dhismaan in laga shaqeeyo shaydaan baa shaqooyinkiisa ugu badan waxaa ka mid a sida nebiga xadiiskiisa ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shaydaanku ciidamadiisuu kala diraa ciidankii markuu kala diro nin walba wuxuu soo qabtay buu ribood soo celiyaa qaar baa marka soo riboodkay soo celinayaan waxa weeye wuxuu leeyahay hebla iyo hebel oo isqaday oo guri wada joogay baan u tegay waan isku diray markaasaan kala diray bilad buu siinayaa ninka riboodkaa keenay ninkii guri dumiyey ibliiska ugu weyne odayga u ah ribo wuxuu siinayaa bilad buu siinaya leanna hawlu weyn buu soo qotay guri dimo wax saalan maaha waxaa nasiibsamaa inayba jiraanba dumar ka shaqeeya guryuhusay u dibnahayen dumar wareega oo guryaha taga oo midii macnaha waxa weeyaan iyadiiyo wanaagkeeda isku dhacaad u sheekeeya oo yidhaahda na lacag dheeraad qaadan maxaa ninkan iyo cadaadiskiisa kugu kalifay cayri oo macnaha waxa weeyaan u turboorsan oo u taga kuwa waxaa jira guryaha taga oo dumarka intay tagaan yidhaahda na adiga adiga muxuu ninku dahab kuugu iibin waayey hoosta maxaa meesha ku dhigay oo macnaha waxa weeye ninkiiyo haweenta isku dira gurigiibay saa u fiirinayaanoo markaasi li na waa maxay guriga waxa kuugu xidhxidhan na waxaan iska bedel waa waxa waa hore laga xigay haweentiiyo ninkiibay isku dirayaan yacni waxa weeye dumar habaar qaba oo balaayo qaba oo shayaadiinta la shaqeeyaa jiro ayagana guryaha duniye kuwa noocaas oo kalea inaydaan noqonin oo aad noqotaan dad muslixiin ah oo labadii isu xanaaqda isu soo celiya oo gabadhii xanaaqda sasaba oo sabir siiya oo ilaahay xusuusiya oo guryuhu inay dhisnaadaan ka shaqeeya saasaa la doonayaa walaalayaal inay nolosheenu noqoto laakiin mushkila waxay noqoto waxa waxay noqonaysaa markay gaalada iyo dhaqankeedu intuu inaga tambato inagii aynu gacanteena isku baabino yukhribuuna buyuutahum biaydiihim guryaheenu gurye inaanu guryahaynu dhisanay iyo ilmaheenii inagu gacmaheena ku baabi'inaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay oo gaalo oon caqli lahayn inay caqligeenii ka sayd cadayso oo maskaxdeennii qabsato oo aynu ku kadsoonno waxyaalaha aan qiimaha lahayna iyaga dhaqanka wa dhaqan xumadoodu waata meeshaa dhigtay dhaqan xumadoodu waata meeshaa dhigtay walaalayaal waynu ku qasbanno meeshan tadaasa danbaayna keentay laakiin inaynu ku burburno guryaheenna burburino natiijadan kala tagnayayna noqonin waajibaadka ugu dambeeya oon kusoo gabagabaynaya waxay tahay yacni gabadha muslimaddaa waajibka saarani waxa weye waxay khaas ku tahay hooyada ilmaha leh hooyada ilmaha leh waxaa la doonayaa ilmaheeda inay tarbiyayso waajib baa ka saaran ilmahaaga kaa saaran tarbiyadaadi tarbiyadiisa iyo hagaajintiisa iyo akhlaaqdiisa inta aad ka fikiraysaan ilmaha muxuu cunaa oo ilmuhu muxuu caddaa oo ilmuhu muxuu xidhaa oo mustaqbalkiisa muxuu bartaa waxaa ka muhiimsan inaad ka fikirtaan ilmahani janno miyuu geli doonaa mise cadaab buu geli doonaa ilmahani geeri waa ku imaan doontee qabri buu geli doonaaye sidee baad u badbaadisaayo mustaqbalkiisa aakhare aada u dhistaa maxaa yeelay haddaad boqol goor u dadaasho qar u u hayso guri yacni waxa weeye aada u dhisto oo yacni cunto u diyaariso oo iskuul geyso oo waxbarto oo waa uun maalmo waxaad adiga isagu wada joogtaan waa maalmo kadibna isma taqaanaanoo haddii adiga lagu cadaamo ama isaga la cadaabo khalaas meeshaasay suushin dambayso laakiin ilmaha aada ilaahay diintiisa ku tarbiyayso ood rabbigii bartay oo akhlaaq wanaagsan aada u yeeshay adduunka haddaad joogtaa wuu ku anfici aakhare haddaad aado oo uu kaa dambeeyana wuu kuu soo ducayn oo meeshay kugu soo gaadhi ducadiisa iyo sadaqada uu kuu bixinay ilmaha walaalayaal hagaajista oo ilmaha baa qaba ha dhalina oo nasiib xumo iyaynan ina dhaxalsiinin nasiib xumadeennu in luu yidhaahdo ilma hebel iyo ree hebel oo gaala ah waxay ka tarmeen heblo haweentii la odhan jirayee muslimadda ahayd baa dhashay aad bay nasiib xumo u tahay dhabarkaaga inay ka soo baxaan ama calooshaada aad ku qaaddo ilmoo berribka gaaloobi doona ama farac gaalnimo uu ka farcami doonto oo berrita aad yacni waxa weeye bulsho dhan oo gaalo oo adiga kaa farcamay inay soo baxdaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay ilmaha aad bulshadan ku dhexaysaane khatar bay ku jiraan idinkaana iga yaqaana middaa oo aada u garanaya idinka lafihiinna khatar ku jira ilmihiinna inaad u danaysaan mustaqbalkooda iyo akhlaaqdooda u danaysaan ka fikira haddaad boqol goor u dadaashaanna meeshan aad joogtaan ilmo kuma ilaalin kartaan maxaa yeelay ilmaha meesha xanaanadeed geenaysaan baa waxaa lagu siinayaa luqmadii akhlaaqda halkaasaa lagu siinaya meesha xigta iskuolkii baa lagu siinaya meesha xigta telefishonkiibuu ka qaadanaya wuxuu ka qaadanayaa jidkiibuu ka qaadanayaa ishiisu waxay ku dhacayso dhan buu qaadanayaa adiga marka waxa weeye saacado yar baa wada joogtaan inaydaan is-afgaraynayna waaba u badanta inaydaan is-afgaraynayna way u badantay ama waa daalan yahay ama adigiibaa daalan waxaad ka bedeli karta ma jire ilmaha walaalayaal dumar ilaaha yaqaana haddaad tihiin oo muslimaad ah carruurta meeshan ay ku fasaadayaan ka kaxeeya oo u dhaga nuglaada ilmihiina in la geeyo dhul ay khayr ku bartaan oo arrinkaa isaga ah ka shaqeeya gabdho badan oo qiimo badan baa jira oo aada u qiimo badan oo raggu ku xumaaday oo ayagu ka shaqaynaya ilmahoodii siday ula carari lahaayeen laakiin dumar badanoo waxaa jira nasiib xumo ayagii la kari la-yahay oo waxoogaagan yarkee ka hor muuqda ku kalsoomay wadooyinkan gaaladu samaysteen iyo waxoogaaga maaragtay jirdiinooyinka gurigan iyo waxoogaaga yarkee darishada laga soo tuurahayo intana malaha wax weyn idinla noqotay oy ku kalsoonteen oo miyirkaba idinka qaaday oo macnaha mustaqbalkii ilmihiinna iyo mustaqbalkiini aakhiraba aada u halmaamaysaa yacni waxa weeya ruuxu inuu fikiraa loo baahanya caqligiisa inuu la tashado cilmigiisa la tashado garaadka ilaahay sii la tashado yacni waxa weeyaan waxaa la doonayaa walaalayaal inaynan ina kadinin oo ilmaheenna meeshan inaad ka kaxaysaan aada ku dadaashaan waddamada carbeed geeya waddamadii africa geeya ilmihii yacni waxa weeyaan in badan qalbigiina inay ku sibto talo ilmahaagu muxuu ka dambayn doonaa qodobkaasi walaalayaal waan idinkula talinaya waana ku celcelinayaa nebigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yacni aniga iyo ruuxa gaalada ku dhex nool anigu beri baan ka ahay buu nabi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad sidan ku dhimataanna xaalku waa khatar haddaad sidan ku dhimataan ilaahay baan idinku dhaariyo bal fiiriya qubuurtiina iyo qubuurta kristiyaanku waa deris maadaama nolosha aad kula deristeen inaad qubuurtan iyo aakharana kula deristaan waa gar noloshiinii maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa kaasii dhacay waad sii milmaysaa indhahaagu shalayta waxay qoonsanayeen maanta ma qoonsanaysid qalbigaagu wuxuu shalayta dhisanaya ma dhisanaysid maanta waxaad ku kacday waxaadan shalay samaynaynin waad sii socotaa marka saaad u sii socoto khaasumo xumo iyo gaalnimo inaad ku dhimatay marka dambe keeni karta ilmahaaga kuwa ka sii dambeeya yacni waxa weeyaan ayaga waaba la hubaaba inayna diin lahaan doonin laakiin walaalayaal waxaa la doonayaa inaynu tabaabushaysanno aynaan haba yaraatee ku sirmin oo ku khaldamin dhibaatadan aynu ku dhex jirno oo aynu cararno meeshii balaaya kugu haysata waa laga cararaa xoolahaaga meeshii lagaaga qaadanaya waa lagaga waa laga cararaa meeshii lagugu dilaya waa laga cararaa laakiin waxaa ka muhiimsan meeshii diintaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa meeshii akhlaaqdaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa waa laga qaxayo waa laga hijroodaa allaha dartii haddaad u hijrootaan waxa maanta aada haysataan oo adduunyaa wax ka fiican buu alla idinku bedelaya subxaana wa tacaala sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeennu leeyahay ruuxii ilaahay dartii uga taga shay ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka qiimo badan buu ugu bedelaa tusaalaan kusoo xidhayaa hadalkayga aada u qiimo badan oo rabbi qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala tusaalahaasi waxa weye waa gabadh muslimad ahayd oo ilaahay qur-aanka ku sheegay magaceeda rabbi qur-aanka uu ku sheegay arrinkeeda oo inaynu ku bayanno oo aynu raacno oynu nolosha ka qaadanno sideed ay samaysay oo kale samayno uu rabbi subxaana wa tacala tusaalaheeda ugu sameeyey haweentaasi waa haweenaydii fircawn rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ugu sheegay tusaalaheeda wadaraba allahu matala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi alaalimiin rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alla tusaalu idiin samaynayo shay inaad ku dayataan qiso cajo badan oo inaad ku dayataan mudan ayaa laydiin samaynaya maxay tahay waa haweenaydii fircawn haweenaydii fircawn fircawn waad garanaysaa nin boqora buu ahaa masar buu haystay masar oo dhan baa hoostiisa taallay oo yacni waxa weeyaan milki iyo xoolo iyo wax laysku qurxiyo iyo adduunya noocay tahay oo dhan buu fircoon haystay xaaskiisii weeye ayaduna gurigaa boqortooyaday ka soo jeeday oo boqorad bay ahayd markaasaa ilaahay qalbigeeda iimaan geliyey subxaana wa tacaala qalbigeeda markuu iimaankii galay wixii boqornimadii gurigii boqortooyada xoolihii ay haysatay wixii qurux ahaa way nacday oo ilaahay dartii bay u nacday subxaana wa tacaala markaasaa waxay tidhi rabbiyow rabbiyow bay tidhi agtaada waxaad iiga dhistaa guri jannada iiga dhis fircawn waa ninkeedii fircawn iyo xumaantiisa iyo daalimiinta xumaantoodana ilaahu iga badbaadi gabadha muslimadee maanta waddamada reer galbeedka joogtaay haweenayda fircoon intay fircoon agtiisa ku haysatay kuma haysato waddamada reer galbeedka waxaad ku haysataan nolol aan qiimo weyn lahayn aada shaqaalo ka tihiin aada xaadxaadhaan meelaha yacni wax idinku filan xataa marmarka qaarkood aynaan haysanin nolol hoosaysaad kaga nooshihiin bulshada aada ku dhex nooshihiin tii haysatay guriga boqortooyada ka soo toosaysay ee halkaa ku noolay qalbigeeda markuu iimaanku galay ilaahay dartii bay uga tagtay gurigii boqortooyada iyo adduunyadii dhex taallay bay ilaahay dartii bay uga tagtay soo inaad ku dayartaan ma aha gabadha ilaahay subxaana watacaala arrinteeda uu qur-aanka ku sugay qur-aankana uu ku sajilay inaad ku dayataan soo maa oo waxaan kadaata idinka hor muuqda ilaahay dartii aada uga tagtaan oo tidhaahdaan ilaahay ow sharkooda naga badbaadi agtaadana jannada guri nooga dhig meel islaam aad tagtaan bulsho islaam aad tagtaan waxan yarkaana aydaan ku kadsoomin gabadhaas tusaale ka dhigta insha allahu tacaala ilaahay u ammaanay qur-aankana tusaalaheeda uu inoogu sheegay ku dayda insha allahu tacaala oo wadamada gaalada naftiina iyo carruurtiina kala carara inta aad ka cararaysaanna walaalayaal oo aad ka guuraysaanna ha laysku dheganaado ha lays haysto oo macnaha waxa weeyaan guryuhu ha dhisnaadeen oo meelaha khayrka imaada oo maraakiibta imaada oo wacdiga dhegaysigiisa ku dadaala oo diinta maqalkeeda ku dadaala oo xumaanta iyo sharkiya macaasida iska yareeya ama iska badbaaya walaalayaal marka allah subxaana watacaala baa waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo khayrkana waafajiyo gabadha muslimada ah kama dambaysta waxaa loo baahan yahay inay gabadh diinteeda u shaqayso noqoto allah inay u shaqayso waa waajibka diintaada kaa saaran gabadhii khaldaneed aragto waa inaad waaniso midii luunsaneed aragto waa inaad soo qabato midii aad keeni karto dugsiga waa inaad keento gurigii dumo waa inaad hagaajiso waxaad ka qaban karto ka qabato allaha diintiisa haddaad akrin karto waa inaad akridood gudbiso wixii aad diinta ilaahay u qaban kartana waa inaad u qabato iyo bulshada muslimkaa waajibaadka idin saaran bay ka mid tahay allah subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuuna xifdiyo oo uu diinteena noo xifdiyo oo allah subxaana watacaala uu guryaheenna noo xifdiyo carruurteenna inuu noo xifdiyo alla subxaana watacaala khaatimo wanaagsan baan weydiisanaynaa siduu meeshan alla noogu kulmiyey inuu jannada noogu kulmiyo cadaabkana alla naga badbaadiyo gaalada iyo sharkoodana ilaahay subxaana watacaala naga samata bixiyo annagoo nabad qabnana ilaahay dhulkii muslimiinta inuu nagu celiyo hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam